يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود
ibraahiimow iska daa warkani waxaa yimid amarka rabbiga iyagana waxaa u imaan cadaab aan dib loo celinayn waa qowmuluud